magaalada baydhabo ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daafuraya jaamacadda cusub ee green somal university waxaana ka qayb galay munaasabada wasiiro xildhibaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed maamulayaasha jaamacadaha iyo iskuulada magaalada iyo marti sharaf kala duwan cabdirasaaq xaaji cabdiraxmaan maamulaha ahna aas-aasaha jaamacadda green somal university ayaa ka waramaya furitaankeeda waxaan aada iyo aada ugu faraxsannahay inaan idinku soo dhoweyno furitaanka jaamacadda green soomaaliya oo noqon doonta jaamacad awoodda saarta dhareynta iyo fayadoorka deegaanka beeraha xanaanada hoolaha sidaad u jeedaan magacaasi green dadka waxaa laga yaabaa inay ku wareersan yihiin green xaguu ka yimid dad badanaa iskeen weydiiyey green muxuu ahaa magac ma yahay howlo badanaa lais weydiiyey laakiin green qofka yaqaano kalarkaasi waxbuu ka turjumaa like sida redka uu ugu turjumo khatarta ayuu greenkana ugu tarjumaa barwaaqo deegaan cagaaran iyo yadidiilo cusub magaca sababta loo doorayna waxay tahay maadaama ay ardadii iyo dadkii bahdii waxbarashada badanaa ay heli waayeen dhiirigelin ku aadan deegaanka beeraha iyo xanaanadii xoolaha waxaan ku khasbanaanay inaan jaamacaddaasi magacaan ugu bixino qaar ka mida mas-uuliyiintii kale ee ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey daafurka jaamacadda green somal university runta weli baan mugnaha inta badan jaamacadaha deegaanada koonfur galbeed soomaaliya hadda ka shaqeeyanayaan xukunka badan weliba saareeyaan dhinaca caafimaadka iyo businesska iyo waxyaabaha labadka ah iyo kombyuutarada dhinacaasa xooga saarayaan marka jaamacadda inaha ziyaada keliya micno weyn usoo biyaas laakiin mayba ilaa ini isbedel cusub dhul way
salaamku dib mayba banta ku mahadnaqaane ee mu'asisiintii jaamacadda somal alkhadra marka maybu aasaaseen waanaga ku mahadnaqaane sidiioo magaca qurux badan marka maywayo iyo ninka dooreen iyo marka mayba deegaanka baahidiis sioo ku jawaabe marka deegaanada koonfur galbeed una maybaabeenaa hadda beereley iyo marka mayba xoolo dhaqantan badan
geeka martaba macna waana kuga qayb qaadanaya daafurshe runtii farxad gaarayna in ato in maalin maalinku damboyti jaamacada wax ku hororahayaan taas may daliilan etaa calaaman etaa in walbarashadii wadadii laka dareeri insha allahu tacaala idan ka faraxsanna green somaly university jaamacati soomaali khadraa weligeeku kubilaawda nin furunta ardayda admissionka walqoobada kora jaamacaddan ayaa door ka qaadan doonta horumarinta waxbarashada maamulka koonfur galbeed soomaaliya